barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii shanta bisha maaj sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi xasan sandheere
ahmiyadda ugu ballaaran oo fursad fan lagu soo bandhiga ayaa ah in dhallinyaro soomaaliyeed la rabo in shaqo abuur loogu sameeyo wax badan looga bedelo noloshoodii oo wacyiyo kala duwan soo maray dhibaatooyin kala duwanna soo maray dabcan aragtiyaha u degan fursad fan sida hadda dadka boorku ah ay noo soo tabiyaan waxaa qayb ka ah in looga maarmi doono deeqihii laga heli jiray shisheeyaha
waa barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan mashruuc lagu mashruuc la magac baxay fursad fan oo dhowaan lagaga dhawaaqay magaalada muqdisho
dhinacii suugaantana kama maran ee heestaha ayaan gaar ahaan idiin soo gudbinaynaa rabbi naxariista jannaha ka waraabiye xaliime khaliif cumar magool
waa hees talantaaliya oo uu la qaado fanaanka salaad maxamed shardi muxuu isna ku jawaabay
intaasoo idil iyo ciyaarihii ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaase ka horeynaya warkii ugu dambeeyay ee caalamka saraakiil turkiyiina ayaa u dhacay xafiiska wargeyska zamaan ee turkiga jimcihii shalay kaas oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee dalka turkiga howlgalkan ayaa ka dhana warbaahinta mucaaradka taageerta ee dalka turkiga dad mudaaharaad samaynayana ayaa iridda xarunta wargeysa isugu yimid waxaana boolisku ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysasa iyagoo markii dambe gudaha u galay xarunta wargeyska islamarkaasina ka soo saaray shaqaalihii halkaasina geeyey guddi maxkamadii ay soo magacooday
dhinaca wararka dalka maraykankana dowladda maraykanka ayaa markab kuwa dayuuradaha qaadaya dhowr kale oo kuwa gelbiska geysay badda south china tallaabadan ayaa u muuqata mid maraykanku awooddiisa ku tusayo dalka shiinaha markab lagu magacaabo john c stennis oo ay la socdaan kuwo kale ayaa la warinayaa in horaantii toddobaadkan ay gaadheen xadbadeedka lagu muransan yahay ciidan maraykan ah ayaa sidoo kale gobolka ku sugan
duur wanaagsan dhegaystayaal mar kale magaalada muqdisho waxaa loogu dhawaaqay barnaamij loogu magacdiray fursad fund kaasoo mashruuc la doonayo in shaqo abuur loogu sameeyo dhallinyaro dhan ilaa iyo konton kun oo dhallinyarada sida ay qorsheynayaan xubnihii barnaamijkaasi hindisay barnaamijkan ayaa qof walba waxa uu dhiibayaa maalintii hal dolar oo lacagta maraykanka ah iyadoo noqonaysa dolar sanadkii oo idil waxaana dhallinyaradan ay xilligan ku kala aragtiduwan yihiin iyagoo sheegaya cidda maamulaysa lacagta iyo sida ay wax u dhacayaan barnaamijka waxaa ka qaybgalaya ibraahim xaaji aadan cumar rooble aadan xasan iyo cabdiqaadir iyo sidoo kale dhegeystayaal kale waxaana waryahana muqdisho cabdiqaadir maxamed okey uu dooda u qaybinayaa xubnahaasi waxaana ku horeynaya cumar
anugu waxaan ku jiraa dadka dhaliilsan sida ay wax u socdaan iyo xitaa magaca lala baxa marka aa fiirisid marka ugu horraysa dhaliilka koobaad ee qof kasta uu arki kara waxaa waaye magaca fursad oo ah magac ku qoran luuqadda soomaaliga ah iyo fan oo ay ku qoran tahay luuqad kaleeto ah english dhaliishaas waxaa waaye waxa sababay in loo waayo fursad fan in ama soomaali laga dhigo ama english laga dhigo horta waa- waxaa waaye wax ku hoos jiraa in, in la ogaado su-aal isweydiin mudan midda kale aan ku dhalinsanahay mashruucan waxaan aaminsanahay aniga markii la yidhaahdo magac ahaan uu aad u wanaagsan yahay laakiin dadka hawsha wada marka la fiiriyo iyo eh, siyaasiyiinta ku lug leh dadka aaminsan mashruucan inuusan guulaysanaynin oo ay keeni karto in ummadda soomaaliyeed ay ku kala tagaan oo inay jab ku keento dadka aaminsan ku jiraan ibraahim xaaji adigu xaggeed ka joogtaa fikirkan بسم الله الرحمن الرحيم عبد القادر يا دمان بعض في او اد باو سلامتين ان طبعا نيجا مشروع عن فرصه فن ارتيدي ما كان كهل ابراهيم هان اد بان تاجر سنه قص اهميته ugu balaaran oo fursad fan lagu soo bandhigayaa ah in dhalinyaro Soomaaliyeed la rabo in shaqo abuur loogu sameeyo wax badan looga bedelo noloshoodii oo wacyi kala duwan soo maray dhibaatooyin kala duwanna soo maray dabcan aragtiyaha u degan fursad fan sida hadda dadka boorku ah ay noo soo tabiyaan waxaa qayb ka ah in looga maarmi doono deeqihii laga heli jiray shisheeyaha oo aysan dhici doonin in hay-ado shisheeye ay mashaariic ku soo qaataan dalkeenna oo qaabka ay rabaan hadhow uma musuqmaasuqaan oo rag qaasa ay jobkooda ku dhici jirtay oo dadku aysan si siman u heli jirin balse sanduuqan uu noqon doono sanduuq ummadda soomaaliyeed u dhexeeya dadku soomaaliyeedna isku si uga baahibeeli karaan dabcan dee dhallinyaradeennuna f- dhibaatada ugu saameynta badan ee dalka dadkii ay saamaysa ayay ahaayeen inay uga faa'iidaystaan soomaalida deeqbixiyaal noqonaya waxayna ka maarmi doonaan gacmo shisheeye dabcan ujeeddadu waa sidaas in gacmihii shisheeye laga maarmo oo soomaalidu deeqbixiyaal noqdaan Eh, cabdulqaadir axmed shirwac hay bismillahi raxmaan raxiim cabdulqaadir waa mahadsantahay waan kaaga mahad celinayaa fursaddan qaaliga ah sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibihii barnaamijka kala qayb qaadanaya anigu barnaamijkan haddaan u imaado fursad hufan qaabka loo sharaxay iyo qaabka u socdo waa taageersanahay laakiin waxaan konsaan ka qabaa barnaamijkan oo ah barnaamij aad u ballaaran qaabka loogu talagalay hadduu dhaca noqon doono wax ummadda soomaaliyeed oo dhan quseeyo marka laag waxaa keliya aniga hadda concern ka muujinaya waxaa waaye accountability ama transparentyga barnaamijkan dadka soomaaliyeed oo kala duwan fanka laga soo aruuriya sidii loo manage garayn lahaa iyo mas-uuliyaddii iyo hadday dhacdo barnaamijkaas haddii lagu guuleysto lacagta ka soo xaroota dadka maamulaya qaabkii loola xisaabtami lahaa oo berri ka maalin hadday ku takrifalaan qaabkii loo maxkamadayn lahaa ama ciddii lagala xiriir lahayd waa sax boor waa dhisan yahay dadka shaqada qabanaya waa dhisan yihiin laakiin dadkaas hadday wax khaldaan ciddii lala xisaabtami lahaa ama u sidii soo loola laabanayna xisaabtami arrimaha caynkaas laakiin in dhallinyaradu wax abuurato oo mashruucan shaqo abuurka laga faa'iidaysto ee sida sida loo arki karayo ayaan rabnaa inaan ku bilowno doodeenna Eh, aadan aadan haya Een, barnaamijkan marka ugu horeysa oo fursad fan lahay waa fikrad fiican laakiin een, siyaabo badan oo u dhalisanahay marka ee, la fiiriyo qaabka uu u shaqeynaya iyo qaabka uu ku bilowday iyo qaabka uu u socdaba waxyaalaha aan ku dhalilay waxaa ka mid ah een, barnaamijkan sida aan la socdaba waqti hore ayuu soo biloobay ee, soo bilaabmay ilaa iyo haddana waxqabadkiisa maan arkin ilaa iyo haddana macnaha objectiveska iyo visioniska uu ururkani ama een, fikraddan laga leeyahay ilaa hadda maanan arkin Ee, maasha allah aad u soo dhaweyna waa fikrad fiican wax walba waxaa loo baahan yahay qofka haddii uu wax barto in uu fikrad fiican uu la imaado uu baahidiisa iyo shacabka iyo- ee, shacabkiisaba uu baahidooda u gudbi karaan oo gacan kale ay uga gudbi karaan inay la imaadaan mar walba waa fikrad aad u fiican laakiin een, een, wax walba haddii si macnaha een, transparent ah barnaamijkiisa loo tafatirin xoogo waxaa ka imaan kartaa dhaliil badan
ibraahim dhallinyara shaqa loo abuurayaa ee dooda noocaasaa socoto oo la xiriirto wa- waxa la samaynayo dhallinyaraduna dabcan ee, soomaaliya shaqala-aan meesha ugu baahsanay ka jirtaa marka yaa see see lacagta loo urinaya see loogu abuuraya shaqo
Een, waa mahadsan tahay cabdiqaadir Maxaad ka fahantaan?
ma cabdiqaadir waa mahadsan tahay waa su-aal aada u muhiima sidee wax loo aruurin doonaa iyo dhallinyaradu qaabcanka ayay uga faa'iidaysanayaan fursadda foon deeqihii hadhow lasoo aruuriyay sidee ayaga loogu celin karaa waa su-aal muhiima dabcan ujeedka oo hadda ama hadafka ugu ballaaran anigu ka mid maahay fursad fan bad laakiin waxaan dad ku qancayaan ka mid ahay aragtida lasoo bandhig ay soo bandhigeen qaabka hadda ay u soo bandhigeen oo ah in sanadka soo socda ee markuu dhammaado ilaa shan kun oo dhallinyaro ay ka faa'iidaysato mashruucan oo shaqo loogu abuuro oo ay noloshooda wax ka beddesho haddii aan fiirino qaab ahaan waxun maaha waan ka warqabnaa dhallinyaradeenna maalin walba baday ku dhimanayaan macno darro ayay dalalka kale taariib ugu yihiin waa iska baaba'ayaan waa is- dhibaato ah, inteeda la eg haddii markaa sanduuqaas sidii la rabay uu u shaqeeyo waxaan aaminsanahay inuu si wanaagsan dhallinyaradaas u meelmarin karo aragtideeda dee dabcan soomaalidu ko- caqabadda haysata waxay tahay haddii mashruuc soomaali wada ama qof soomaali wada ay arkaan waxay leeyihin soomaali waa ninkan hadda ka hor waxaas ayaa lagu dhaliilay waxaasi waxaasuu dhacay ama ma- kana sidoo kale u meelmariyaan ani marka waxaan odhan lahaa dhinaca fiican ha laga rajeeyo oo ha laga fiiriyo wanaagga ilaan wixii waa ugub waa bilow aan ka eegno dhanka wanaagsan aanan rajayno inuu wanaagsanaan doono Eh, cumar in soomaalidu ay wax samaystaan waa wixii shan iyo labaatan sane la sugayey waana marka ugu horeyso dabcan eh, in dadku iscaawiyaan marka ugu horeysa maahan dad baa loo gurmaday wax badan baa dadku is- is- iscaawiyeen dad soomaali baa sameyn laakiin in maalinta qof hal dollar bixiyo bishiina lacag fiican noqoto sanadkiina ay kasii badnaato waa fikir fiican marka sidee loo qayb qaadan karaa intaan eh, dhaliisha iyo markaan macno badan samayn
Een, بسم الله الرحمن الرحيم een, waa sax in ummadda soomaaliyeed isu tashato xilliga isku tasha lahaydna waa la joogaa laakiin waxaan ka hadlaynaa ma ahana ummadda soomaaliyeed inay isku tashato ma fiicantaa mase ma fiicno ma ahan waxaan ka hadlaynaa waxay tahay war mashruucan fursad fan ee haddeertan socda abuuraya waa waa fikir dhalinyaro waa fikir wax lagu qabanaya marka asaga naftiisa see loo garbisay karaa ha een, shaqaa lagu abuuraya wax la abuuri doonaa ilaa haddeertan ma ogin waa lagu abuuraya waxaa waaye waa wax soo socda waaye laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay oo ka weyn arrinkan shacabka soomaaliyeed muddadii burburka uu jiray waxyaabo badan oo dhibaatooyinka ku soo dhacay Ee, mashaariic la keena oo oo- oo oo inta ummadda soomaaliyeed ay taageeraan haddana la yidhaahdo laga shalaayo ma u horeyso ee, ee, fursad fan Ee, waxyaabaha sababi jirana waxaan waxaan- waxaan rabaa waxa sababi jira marka inaan sheego waxaa sababi jiray mashruuca marka la keeno su-aal la iskama weydiiyo mashruucan yaa accountable ka ah la isma weydiiyo Mash- ah, mashruucan yaa la xisaabtamaya la isma weydiiyo intee loo socda la isma weydiiyo in saaxiib qof ka mida bulshada uu fikirkeena ahu aaday u fiican tahay laakiin fikirka la fulinayo muxuu saameyn yeelan karaa haddii fikirkeenu uu burburo muxuu saameyn yeelan karaa waxaan rabaa marka hadda fiiri haddii fursad fan ay ku guuleysan weysa maanta inay b- bulshada soomaaliyeed ay ay- ay ay waxay u ballan qaadda ama wax ka mida ay ku fashilmaan waxay keenaysaa in ummadda soomaaliyeed raas kaambooni iyo raas casari meesha ay joogaan ay kala aamin baxaan yaa qaadaya mas-uuliyaddaas qaran ee bulshada niyadjabka iyo waxa lagu ridayo hadday dhacdo waxaan ka hadlaynaa waxaas waay marka waxaan rabaa aniga in waa su-aal ummad- meesha ah, taalo oo- waxaan rabaa wax cad oo oo xisaabtankeedu uu cad yahay oo haddii dadka boorka hadda ah iyo kuwa noqon doonaba ay qalad ka galaan ilaa waa waa waa heer qarana la jooga waxa laga hadlaa waa ummadda soomaliya lacag laga qaadaa ay qalad galaan in meesha laga warjiri karo la maxkamaday karo meesha kuma caddo meesha waxay u egtahay meel ay qof dad leeyihiin dad sha- ashqaas ay leeyihiin meel shaksi leeyahayna si qaran laguma shaqay karo marka waxay ibrahim aye een cumar waa mahadsan yahay walaalkay dabcan wuxuu ka hadlay soomaalida waa oo sii kala tegi doontaa oo dhan mashruucan hadduu fashil dabcan sidaan ka warqabno dalkeena dagaalo sokeeya ka dhacay waxyaabo badan uu soo maray laakiin soomaalidu kuma isan kala tegin inay istaakuleeyaan iyo ganacsiga kuma isan kala tegin
aadan aadan
Een, si- si- si dhalinyaradu isku caawiso dabcan si- sidee bay kula tahay in in u- si walbaba ha loo shaqeeye las caawin karayo een, waxay ila tahay maasha allah een, fikrad kastoo fiican oo la keeno waa in la taageeraa oo macnaha een, laga wada shaqeeyaa mar walba waa fikrad aada u fiican laakiin waxaan leeyahay sida saaxiibadeediiba ay sheegayaan waa in wax horta meesha ay u socdaan iyo waxa laga qabanayo iyo iyo dadka wax loo qabanayo waxaasoo dhan waa in ay ahaadaan wax cad oo clear ah laakiin hadday s- oo la dhaho keliya social media lagu baahiyo oo dhallinyarada oo qofba qofka kale uu social media uu isaga baahiyo oo visionkiisa iyo wixii waxa ujeedka laga leeyahayba aysan caddayn xoogo waxay noqon doontaa sida ay saaxiibadayba ay sheegayaan wax laga kala harayo oo lagu kolga'i doonaa saasaan aaminsanahay Eh, marka taa ka gudubno see laysku caawin karaya sideed adigoo aadan aadan ah aada u bixin kartaa lacag aad mustaqbalka aad isleedahay dhalida kusoo laabta waxa loo qabto Een, bismillahi raxmaan raxiim horta iscaawinaad haddii la dhaho soomaalida aad ay u tiro badan tahay meel kastoo ay joogto adduunku ay ku badan yihiin waa dad aqoon-yahaniin ah waa dad wada shaqeeyaan waa dad maanta maash- maasha allah ee, een, een, een, een, horumar fiican ay gaareen qof kasta oo soomaalida ka mid ah haddii uu bixiyo maalintiiba ama bishiiba uu bixiyo ten dollars uu bixiyo waa waxay noqon kartaa waa fan aad u weyn oo soomaalida baahiyadeeda uu kaafin karo xitaa toban dollar aaday u badan tahay haddii qofkiiba uu bixiyo one dollar oo soomaali meel kasta uu joogo uu soo dhiibo oo oo accountkan uu kusoo shubo waxay kaafin kartaa boqolaal qofood oo dhalinyaro ah boqolaal qofood oo soomaali ah ayay kaafin kartaa ee teeda kale waxaa recommendation ahaan ama een- een tala ahaan aan bixin lahaa ee marka aa fiiriso memberska ururkan aa fiiriso waxaa u badan dad qurbo joog ah iyo dad oo oo oo horey siyaasad ugu soo jiran iyo dad oo macnaha barnaamijyada kale ay ku lug leeyihiin waxaan dhihi lahaa barnaamijka maadaama soomaali fund uu yahay oo new concept uu yahay waa in dhalinyarada ee lagu soo badiyaa oo bar- cabdiqaad axmed sharwaxaye eh, si- sidee dhalinyaradan wax ula bixi karaan isku garbisaagi karaan marka laga yimaado eh, dhalinyaradu dhaliilahay qabaan waa, eh, boorka iyo arrinta lacag markaan ka nimaadno see hawsha loo wadi karaa horta fikir walba markii soo jeediya dhaliishiisana waa leeyahay positifkiisana waa leeyahay wax walbana waxaa fiican in dhanka positif iyo wanaagga laga fiiriya realityga markaan ka hadlayn ummadda soomaaliyeed waxaa jirta maamaha maamaha dhahaysa intibaala waa buubtaya dooro maxay la buubeeladeen waa xujaa la yidhi caalamka wadan walba waxa dhiso waa dadkiisa annaga ciladan haysta waxaa waaye mar walba qof walba oo fikirkeena ama barnaamijkeena haddaan nahay ummadda soomaaliyeed waxaan ka fiirnaa dhanka negativeka ama anagoon eegin dhanka oo positiveka marka ani waxaan qaba barnaamijkaas fu- fursad fan waa barnaamij ay keeneen dhalinyaro soomaaliyeed ayna dhaheen waa barnaamij loogu abuuraya dhalinyarada soomaaliyeed in ay kusoo samaystaan wax loo yaqaana investment in lagu sameeyo ama maalgelin ama ganacsi ama business loogu abuuro waa fikir fiican fikirkaasna dadka ku jiro ama dadka hadda boorka ama markaa fiirisa waa dad markaa fiirisa ummadda soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay tusaale ahaan sheekh bashiir axmed salaad baa ka mid ah waa guddoomiyaha majmaca culammada soomaali hay-adda soomaaliyeed waaye waxaa ka mid ah dictoresa maryan qaasin oo ah la yaqaano oo wasiirad soo noqotay laba goor ummadda soomaaliyeedna respect iyo xushmad weyn ay ka hayaan waaye cabdiraxmaan cayntaa ku jira oo ahaan jir nin social activist ah, haddana ah wasiir waaya oo markaas fiira dad oo well known ahoo la yaqaano oo ummadda soomaaliyeed ku qanci karta waaye waa dhici kartaa saan horey u sheegayo barnaamijka habka la isxisaabtanka ama qofkan barnaamijkan sidii loo wada iyo barnaamijkan oo barnaamij weyn qofkaas hadday khalad galaan ama guddigan suu dhisan yahay hadduu khalad gala cid ay hoos tagaan oo lagula xisaabtamo in la helo waa wax meesha ku jira ayagaana waxaan ka rabnaa in ay naga dhaadhiciyaan qaabkii loola xisaabtami lahaa barnaamijkaas Eh, cumar aadan haddii konton kun oo dhallinyaraa shaqa loo abuuro miyaysan macnaheedu ahayn in in culays badan uu degi doono oo dhanka shaqada la xiriirta Een, haddii loo abuuro culaysku waa degaa Ah, haddii waxaa waaye waxaan ka hadlayna waa haddii mustaqbalka soo socda waxaan ka hadlayna Ee, shaqo marka la qabanayana waxaa la rabaa shaqadu in transparent noqoto waxaan ka hadlayna waxaa waaye waxaa ma lasoo hadlay karaa shakiga taagan markaan ka fiirino waxyaabaha shakiga dhiirigelinaya saaxiibkay ee, shirwacna hadda uu ka dhawaajiyey waxaa ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed qaar ka mida oo mashruucan dadka ugu cadcad ah marka maxay siyaasiyiintu saameyn ku yeelan karaan mashruuc ummadda lagu gargaarayo anigu waxaan aaminsanahay siyaasiyiinta waddanka hadda jooga oo m- sektarro kala duwan ku kala jira maamul goboleedyo ku kala jira ajandayaal kala duwan kala wata inay keeni karto ugu horreysaba inay horseedaan barnaamijkan magac kaloo qaata tan tan loo qabo.
siyaasiyiinta markaan ka soo laabanno oo shaqa abuurkii fursad aan fiirino konton kun oo dhallinyaro inay shaqo heshahay maxay uga dhigan tahay eh, ururadiina dhallinyaro iyo ardayda jaamacadaha iyo maxay idinkaga dhigan waxay nooga dhigan tahay konton kun ama toban kun oo dhallinyarada oo gudaha joogta ama ama dibadda joogta ee soomaaliyada oo shaqo hela waxay nooga dhigan tahay guul ummadda soomaaliya usoo hoyatay waana waana waana haddii la gaaro laakiin waxaan ka hadlaynaa annaga waxaa hadda mashaariica see loo waddanka heli karaa marka taabaa Ah, rabnaa waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaa waaye mashaariica waddanka naga hore loo keenay mashaariicda loo keenay way faylgaroobeen maxaa loo maxay u faylgaroobeen waana isweydiina haddaba wixii hore waxba ka baran waxay noqonaysaa wixii yimaada intaan ta raacdaan dhex tan soomaali baa wada tii horna waxaa laga yaabaa in hay-ada kale gacanta ku hayeen waa kuu soo laabanaya Een, cumar waa saaxiibkii uu saxsan wuxuu yidhi een, mashruucan konton kun oo dhallinyaro iskaba dhaafay toban kun xitaa faa'iiduu yudha dhankiisas positifeka uu gartay cumar oo macnaha inuu wanaagsan yahay in shaqo abuur dhallinyaradii loogu sameeyo waan ognahay mashruuc midkan la mida weli muusan imaan soomaali keliya wada wado ummadda wada wado oo hogaaminaysa ay soomaali yihiin higsigooduna uu yahay in dad dhallinyaraha soomaaliyeed wax loo qabto winow waa dareemi karnaa siyaasiyiina ku jirto siyaasi waa dareemi karnaa siyaasiyiin ayay ku jirto siyaasi haddii la yidhaahdo horuu siyaasad ugu soo fashilmay wuu ku soo fashilmi karaa siyaasad laakiin maanta waxaa laga yaabaa midii uu ku soo fashilmay inuu mid kale ku wanaagsanaado teeda kale birrina way ka bixi karaan boosku ayagu waa boos dhallinyaro iyo ummadda soomaaliyeed u furan ma ahan meel ayagu ay joogayaan ay fadhinayaan muhiimadda annaga aan eegayna waxay tahay bal aan fursad siinna iyaga oo aragna sanadkan waxa ay is qorshahooda u qoran oo ah inay shan kun oo dhallinyaraha ay shaqo siiyaan bal shanta kun oo dhallinyarada hal sana ma fogey bal aan aragno haddii ay waayaan waa ka gaari karnaa hadhow waan iska waan- qaybii ugu dambeyn taagan waxaa rabaa hal su-aal oo dhammaantaa wadaageen sidee dhallinyaradu isku caawin karaan iyagoo ka faa'iidaysanaya in maanta hal doolar ay bixiyaan Eh, sidee dhal isku caawin karaan iyagoo ka faa'iidaysanaya mashruuca halka doolar maanta qofku uu bixinayo la xisaabtanka iyo arrintu waa meel kale iyadoo qof walba Soomaaliyeed magacuu doona ku bixiyo hay-aduu doona ku bixiyo inuu qofku hal doolar bixiyo si shaqo loogu abuuro qof Soomaaliyeed
okay een, waa su-aal waa su-aal aada u fiican laakiin een, meesha waxaa ka jirta intaadan wax bixin ka hor aynu ka gudubno eh, meesha doonta ku bixi Okay.
cidda doonta u dhiib qofka doonta u dhiib guriga u dhiib laakiin inaad hal door maalinta bixiso maxay uga dhigan tahay in dheer shaqo lagu abuuro Een, wallaahi wax badanay ku dhigan tahay Een, soomaalida waxay dhahdaa mahmahdooda cirbad haddii la arooriyo waxay u dhigantaa misaar marka waxaan dhihi lahaa een haddii hal doolar la iska aruuriyo waxay meeshaas eh, eh, eh, eh, oo ka soo bixi kartaa fursad aada u ballaaran oo baahi badan kaafin karto oo wax badanna macnaha looga een, ba- een, looga dabooli karo baahida soomaaliyeed saasaan aaminsanahay cabdiqaadir mashruuc haye ee, saddex boqol iyo lixdan iyo shan dollar aad sanadka bixiso waxay shaqo u abuuri karaysaa dhallinyaro badan oo soomaaliya
waa mahadsantahay niyo horta markaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka fikirkan keenay waa u mahad celinayaa waana ku dhiirigelinayaa in aysan niyad jabin ee barnaamijkan ay ka dhabeeyaan objectivekooda hadafkooda ay gaaraan marka hore waa uga hambalyeynayaa waxaan kaloo rabaa intaan u gudbin su-aashaada in ay noo keenaan wax cad oon kula xisaabtanno oo qofka soomaaliyeed oo wax bixinaya wax cad uu kula xisaabtami karo oo qofkii ama hantidaas dhunsada ama si khaldan u isticmaala qaabka lagula xisaabtami karo ayagana waan u baahannahay waxaan kaloo rabaa ayagan aan- aan uga baahannahay barnaamijkan markuu hirgalo oo la yidhaha dhalinyar soomaaliyeed baa waxaa loo abuurayaa shaqo ama business ayaa loo abuurayaa karateeriyadii ama qaabkii wax loogu qaybin lahaa waxaas waxaas waxaasoo dhan ayagaan ka rabnaa Ma- haddaan u socdo su-aashaada waxay uga dhigan tahay suu saaxiibkii cumar sheegayba shan qo- toban dhalinyaro oo soomaaliyeed oo maanta haddii lacag yar la isku aruuriya shaqo loo abuuray waa brobleemka wadanka haysto oo qayb ka fuqday bay ka mid tahay qayb ka fuqday waxayna waxay uga dhigan tahay muhiimad weyn bayna ayay u samaynaysaa arrintaas cumar aadan rooble Een, aniga markaan usoo noqdo su-aasha intaan usoo noqo horta in eh, la yidhaahdo lacag ha la bixiyo anigu waxaan qabaa dadka qaba inaan lacag la bixin ayadoo lacagta ujeedada loo bixinayo iyo iyo iyo iyo iyo wax lagala dan leeyahay iyadoon la ogeyn ujeedaduna way caddahay waxaa lagala dan lahayna way caddahay waa in dhal- dhal- shaqo la abuuro konton kun oo dhallinyaro shaqo ay helaan marka cidda la xisaabtanka iyo arrinta kale labaatan sana looma dhamo ku jirno shan iyo labaatan sano marka ereyga looma dhamo macno badan kuma sameynayo laakiin maxay uga dhigan tahay in qofka socdo lacag bixiyo qof walaalkiisa lagu badbaadiyo waxaan aad uga xumahay ma ahana inaan inaan isfahamnaho aad u fiican tahay Eh, ereyga looma dhamma la yidhaahdo xilligeeda ma joogno markana la fiirinayo soomaali maxaad ku diidantahay fursad ku san diidanahay waxay tahay aniga waa looma dhamo soomaa macnaheedu ma ahana looma dhama anigu fursad fanna jaga kama rabo shaqana kama rabo laakiin waxaan ka hadlaya waxay tahay fursad fan hadday fayl garowdo ama fursad fan maantay aan dhahno war aan siday tahay ku qaadano duuduubku laqno maxaan ka imaan kara berri dowlado badan baa Aan filgalooda dhammaysto- adduunka aan ah dhammaysto waxaa ka imaan karo in shacabka soomaaliyeed ay kala aamin baxaan inay kala aamin baxaanna waxay horseedaayo fursad fan oo aan shal anaga positive ka dhigna ana marka waxaan ka hadlaa waxay tahay way wanaagsan tahay fursad fan magacaas in la keeno way wanaagsan tahay oo dhallinyada shaqa la walow aniga laf- magaca laftirkiisa laakiin adigoo soo aan- koobayo aan- shan- shan iyo aan- aan- labaatankii aan- sano ee soomaalidu kala tagtay ma fursad fan baa ku dhex jirta shan iyo laba- shan iyo labaatankii sane ee soomaalidu kala tagtay gacmo shisheeyaa kala waday iyo soomaalida laftirkeeda oo aan isfahamsanayn waxaan rabaa marka yaa caddaynaya hadda waqtiga xaadirkan la joogo inaysan fursad fan gacan shisheeye ku jirin adiga ma cadday karta cabdiqaadir waxaa cadday kara oo al- oo- oo lagu cadday karaa sida ay wax u socdaan iyo sida ay transparent u yihiin marka aniga waxaan qabaa si shacabka soomaaliyeed midka marka jooga- adigu xog kama haysid Hal mar aan marka inaad xog ka heshaa muhiim ku ah.
maya minaan xog ka helaa xogta aan ka haya waxaan isleeyahay dad badan oo hadda maanta miiskala fadhi inaan kaga dheereeyo laakiin waxaan ka hadlaya waxay tahay ninka jooga saylac iyo ninka jooga eh, bahalka ii sheeg eh, bahalka ii sheeg eh, kudhaa jooga waxaan rabaa inay isku si mashruuc looga qayb qaato si looga qayb qaato marka maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay transparency laakiin haddaa adiga cabdulqaadir fikirka adiga aa keentid lahaanshihiina adiga aa leedahay hawfaa ay ummadda ku aamini karaan That's the- qofku waxaa ku raadin
Een, dabcan horta waa- waa- waa arrin muhiima haddii aan ka wada simannahay inaan shisheeyaha aan deeq ka raadsan oon iska ilaalino inay nagu dhex jiraan oo sababaha ugu weyn oo dalkeenna dhibaatada u geystan ay yihiin shan iyo labaatankii sano oo ugu dambeysay in dhibaatada ugu weyn oo kalena waxay tahay in ummadda soomaaliyeed loo kala warramo dabcan barnaamijkan hadda anaga sidaan u jeegno soomaaliya badda waa barnaamij soomaaliya keenta haddii anagu maanta ninkeena soomaaliga ah qofkeena soomaaliga ah aan dhahno waa tug in minis adduunyada waxay naga aaminaysaa maya inaan dhahno maya inaan inaan wax ka sheegno oo dhahno siday wax u wadaan way khaldan tahay oo waa si khaldan haddaan dhahno macnaheedu waxay noqonaysaa in soomaalida inteeda kalena qaabka ay wax u wadaan adduunweynuhu uu ka qaato aragti ah inay wada khaldan yihiin oo aragtidaas laga wada qaato marka aniga waxaan qabaa in barnaamijkan waxyaabo badan oo filgaroobo way dhaceen barnaamijkan aan taageerno ilaahna aan tala saarano hal sanana ma dheero aan aragno arrinta waa waa- waa mahadsan saaxiibi waxaan qabaa horta barnaamijkan hadduu guulaysto ummadda soomaaliyeed waxaa waaye guul usoo hoyatay hadduu faylgaroobana waa faylgaroodii ummadda soomaaliyeed soo soo marayay baa qayb ka tahay laakiin inuu guulaysto barnaamijkan waxay ku xiran tahay in aanan xumaanta iyo negative aan ka fiirina annaga wanaagga aan ka fiirina ana taageerano barnaamijkan saaxiibkii cumar oo kusoo celceliyay barnaamij inuu faylgaroobo ummadda soomaaliyeed uu kala geeyana meesha siyaasadda laguma qaybsanaya dowlad goboleedya ma aha ummadda soomaaliyeed baa dhallinyarada soomaaliyeed baa uga arorinaya iskaa wax u qabsaanaa barnaamijkan cumar annaga okay bismillahi raxmaan raxiim horta saaxiibadeeda in badan waxay kula celiyeen haddii lagu felgaroobo adduunka si haddii uu guuldaraysto it means wax kastoo ay guuldaro ay ku dhammaadaan ama horey loogu soo felgaroobay waxaa lagu bartaa cashar marka waxaan filay wixii horey loo soo loogu soo feelgariyo oo dhan inaan cashar ku baran doono aan fila hadduu ilaahay idmo teeda kale waxaan leeyahay ka hor intaanan fursad fana la la ballaarin ama barnaamijkiisa la ballaarin waa in ummadda soomaaliyeed laga dhaadhiciya ahdaaftiisa iyo waxa loo qabanaa iyo sida n n n n mashaariicda loo kala horumaran waa in intaas oo dhan bulshada laga dhaadhiciya cumar soddon sakan wax ka yar
horta saaxiibaday waxaan rabaa inaan u sheego in la taageeraho fursad fan waxay samaynaysaa in in in barnaamijku mashruucu guulaysto ani waxaan ka hadlaya Midaan doonayna taas ina ina inaan ka hadlayo waxaa waaye fursad fan inay guulaysato dhammaanteena wada doonayna laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waxa waxa ay u socoto waxa ay u socoto hadda qaabkay u socoto ayaa waxay tahay qaab loo baahan yahay in la soco
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyeena cabduqaadir maxamed cabdulle oo dhallinyaradaasi doodaas dhexdhigay halkaad ka dhegeysanaysanna waa v o a washington haatanna dhinacii ciyaaraha
kulamo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska ayaa la dheeli doonaa kulanka xiisaha badani maanta dhexi doona waxa uu yahay tottenham hotspur iyo arsenal oo goordhow ciyaari doona chelsea gegadeeda waxay ku martigelin doontaa naadiga stark city everton iyo west ham ayaa dheeli doona manchester cityna waxay la ciyaari doontaa naadiga aston villa newcastle united iyo f c bernmouth ayaa wada ciyaari doona southampton iyo sunderland ayaa ballansan norwich city waxay u socdaali doontaa swansea city warford waxay la ciyaari doontaa naadiga horyaalka hogaaminaysa leicester city dalka talyaaniga naadiga rome ayaa afar gool iyo gool kaga adkaatay naadiga fiorentino isku soo xigeen dhibco ahaan waxaana ay ku sii dhowaanaysaa kooxda asas napoli maanta waxaa dheeli doona hellas verona iyo zambadoria napolina waxay la ciyaari doontaa naadiga kieva verona horyaalka yuventus ayaa hogaaminaysa lixdan kow dhibcood ayay iska leedahay napoli konton iyo siddeed dhibcood romana konton iyo lix fiorentina konton iyo saddex ayay iska leedahay dhanka iyo dalka spain real madrid iyo celta vigo ayaa dheeli doona maanta las balmas waxay u socdaali doontaa valerial khatavena waxay la dheeli doontaa sevilla deportivo lacronia iyo malaga ayaa ballansan kulinta ciyaaraha waa nageytaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan iyo ciyaarihii haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta xaliima khaliif magool ilaahay ha u naxariisto iyo fanaanka salaad derbi
Ninkadan hawawide Had iyo goor hub cidla ka heesayo Halkii aad igaysa La idaga xayami Hayelaan ku guuran Herio sar away. Ahgo jete, umar khia, an heshina. Ayat horumar khi wanagi lbantay. Ahgo jete, umar khia, an heshina. Ayat horumar khi wanagi lbantay.
heesaasi hibo fanaaniinta magool iyo salaad derbi gonaad ay u ahayd idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegaynaa sidaas ise maqal dambe xiise la nabadgeliyo
Hiboy, howlaha adduunkiyo dhibaatay baan taagane
This program has come to you from the Voice of America, Washington.